raxmaan araxiim wacaana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan halkaydan si toosa nooga dhegaysanaysaanna waa shabakada warbaahinta cegaag oo aad ka maqli kartaan bogga internetka aanu ku leenahay ee ah cegaag dotcom akhyaarta qiimaha iyo qadarinta inaga mudan ee hawada inaga dhagaysanaysa sida aanu horeyba idinku ballan qaadnay maanta waxaanu idin soo gudbin doonaa waraysigii ku saabsan arribada ee aanu la yeelan doono sheekh maxamed axmed kaahin ribadaasi ma aha markii ugu horreysay aanu ka sii dayno shabakada warbaahinta ceegaaga bishii kow iyo tobnaad ayay ahayd markii sheekh maxamed axmed kaahin noo suura gashay in aanu waraysi kala yeelano arrintani maanta oo ay taariikhdu tahay sagaal iyo tobanka bishii february waxaa inoo suura gashay mar labaad in aanu waraysi la yeelano sheekh maxamed axmed kaahin waraysigaas oo aanu kala yeelan doono ribadaasi iyo weliba sida ay u saamaysay dadka reer hargeysa kadib markii ay waayeen lacagahoodii lacagta ilaa imika la la-yahay ayaa waxaa lagu qiyaasayaa malaayiin dollarka maraykanka ah ma aha arrintan dadka ku hawsha leh ama iyagu ay lacagta ka maqan tahay kuwa u dhashay reer hargeysa oo qura ee waa dad iyagu ka soo jeeda guud ahaan waddanka somalilan oo ku kala nool weliba yurub america iyo dubai haddaba waxaad ugu soo maqan waraysigii sheekh maxamed bismillah alxamdulilah wasalatu wasalamu calaa rasuulillah sheekh maxamed kusoo dhawow barnaamijka marka hore
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ugu horeyn waxaan usoo jeedinayaa salaan bahda eegaad ee sida wanaagsan uga qayb qaatay inay maaragtay hawshaasi munkarka ahayd ee bulshada soomaaliyeed lala dhex socday ay ka qayb qaataan baahinteeda aad ba umahadsan tahay su-aasha ugu horeysan ku weydiinaya waxay tahay maadaama aad ka mid ahayd culammada iyaga si weyn ugu howlanayd wacyigelinta bulshada ee hawshani bal marka hore nooga waran siday wax u dhacaan
aadano runtii muddadan dambe waxaanu la soconay in ay dad kursi xawliah lacagtaasi dibad iyo gudaba ay maaragtay ay ugu biireen hawshaasi oo ay dadku ay lacagtoodii halkaasi ay ugu daldalayeen matalan waxaa la hayaa guryo aad iyo aad u tiro badan oo magaalada hargeysa oo la iibiyey oo lacagtaasi halkaa lagu shubay waxa kaloo aanu ka warhaynaa dad jagooyinkoodii iyaguna iibiyey waxa kaloo aanu ka warhaynaa dad gawaadhida ay lahaayeen sida basaskii carruurta ay ugu naxaabsanayeen iyaguna iibiyey oo halkaasi ku shubay waxa kaloo aanu haynaa dad dibadda matala waddanka dubay oo kale afar milyan oo dollar in lagaga soo shubay oo ay ku darsadeen lacagtaasi waxaa kaloona xog ku haynaa in waddanka ingiriiska oo kale maraykanka qaaradda yurub dhammaanba ay dadku lacagtoodii jabuuti meelo fara badan ay halkaasi ku shubeen taasi markii ay dhacday waxa aanu iska garanaynay inay gaadhay xilligii dadka burcadka ahi ay dadkan lahaayeen dadaba ay gelin dheeraada ayaa socotay hase ahaatee dadku dheg jalab maamay siinin maalintii salaashadii lasoo dhaafay ayaa waxaa aadanow halkan walaalayaal ka dhacday in dumar kii u sarreeyay hawshan magaalada hargeysa ee lacagta ururin jiray ee u geen jiray dadka burcada ah saddex ka mid oo un si kadisa ah loo waayay iyo maalintii arbacad loo waayay dabadeetana waayo waxay caado u ahayd dadkan had iyo gooraale inay bisha shan iyo tobankeeda ay lacag bixiyaan wixii iyagu ay markaa ay bixinayaan wixii ay dadka ka qaadeen ay xareeyaan waxa la waayay bataatunba lacagtii la bixinayay iyo tii la xareynayay labadaba sidaa daraadeed waxaa dhacday in markaasi ay magaaladii soo gashay marka ay dadkii weydiisteen dadka ay lacaga dhiman jireen lacagtoodii sideed iyo tobankii bisha inaan la haynin sidaa daraadeedna arrinkaas halkaasi ayuu ku fashilmay oo buuqii hore uu ka bilaabmay
waxaa iguma qaala ah in shalay salaadii subax durbaba culamaadudiinku ay bilaabeen in ay masaajida kaga hadlaan si ay markaa bulshada mar labaad u wacyigeliyaan marka adiga waxaad ka mid ahayd culamaadudiinkii ka hadashay masaajidka weyne xaafadda dumbuul ku yaalla maxaad kusoo qaatay waxaan kusoo qaadnay horta waxaanu dadka u sheegnay waxaana deynay markii hore ay riba ahaayeen waanu ka cadin jirnay marka labaadna inay dee khiyaama ay qaabka wax loo qaadi ahayd qaab tuuga ah oo ahayd tuuga farsamaysan oo casriyaysan marka dadka waxaan horta u sheegaynay in iyagu ilaahay xaggiisa dambi ka galeen waayo dadku waxay ahayd aslanbaba inay maqlaan waxaa hawshan wadana waxay u badnaan dumar isla markaas inay maqlaan raggooda culimaa awdiinka odayada wax ka dadka hase ahaatee deg aan jalab loo siinin waxyaabaha soo degina ay ka mid tahay inay bulshadu sidii baroonkan dhacay loo xalay lahaa dowlad iyo shicib iyo dadweyneba
lacagtu waa lacag badan malaayiin doolar baa la leeyahay xitaa ilaa iminka waxaa jira dad wada ku furukateen oo waxay leeyihiin dadkii way soo noqonayaan hawshan kulug lahaa ama lacagtii dhacay taa iyadu maxaad u malaynaysaa taasi waa war dhamaaday waxa alle wax ka jira iyo wax soo noqonaya midna ma jirto waxa weeyaan dadkani sida la sheegayey waa niman waa laba sannadood badidan inka badan bay soo socotay maalgelin badan bay ku sameeyeen markii hore waxaa dadka u dhundaloolaa ay sheegayaan ilaa toban milyan oo doolar lacag gaaraysa inay muddo ku maalgelinayaan waxay qabtaan iyo waxay soo celiyaan iyo wax kaleba markay ay hadda ay gaadheen hanti gaaraysa saa lagu qiyaasayo boqol shan iyo labaatan milyan oo doolar ama boqol milyan oo doolar ku dhowaad qofka u yar ayaa faalo ka bixiya ayaa sheegaya toddobaatan milyan oo doolar markii hantidii iyo weerkii ay doonayeen ay gaadheen wacyigelinta culimaduna ay sii badatay hanti fara badan lagu shubay matalan dad waxyaabaha dhacday ee hargeysa qaraaibta waxaa ka mid a nin baa waxaa la sheegayay iibiye fooq laba boqol oo kun oo doolar ah iyo afartan laba boqol iyo afartan kun oo doolar afartankii buu isticmaalay labadii boqol buu sideeda ugu shubay yani aadan halkaa waxaad ka garanaysaa inay tahay qadiyadu qadiyad aad iyo aad u cajaayib leh oo hantida la dhacay ay aada u badan tahay arrintani magaalada way gelgeshay qoysas badan baa ku cayroobay dad badan baa maanta ku waxyeeloobay marka maxaa la gudboon iminka dadka iyagu lacagta ka maqan tahay
aadano in allaha yabsudu risqa liman yashaa wa yaqdir ilaahayba horta marka uu dadka waxay siiyey marka uu ka qaadayana ilaahayba yaqaana inuu magaranaysa sifahu uga qaadayo naqsiga iyo siyaaladu xagga ilahay bay ka timaada horta marka hore dadka waxaa la gudboon in ay sabraan oo ay sabir qaataan in ay ogaadaan iyagu inay macsi gacantooda ku doonteen oo ilaahay waxuu ka xarimay ay xalashadeen talabaad waxa weeye waxaa kale oo jirta buri laba waa laba daraf waa darafkii wax qaadayay iyo darafkii laga qaadiyey darafka qaadiyey waxaa jira dad baa marka hore iyagoo buulaysiga jira maanta shashan fiila leh marka kuwaas de hantidan ma laha waa si dadka iyagu waa in waxay celi kar waxay celinayaan ay celiyaan waxaa kale oo jirta dad baa lacagtoodii ay usoo noqotay oo lacag ka badan qaatay masalan oo cunay cunta ahaan u isticmaalay kuwa laftooda waa lagu leeyay lacagtii waxay cuneen waayo maanta waxan waa dhac tuugeyseen sidaa daraaddeed waxaan dadka ku baraarujinaynaa inaan gacanta laysula tegin caqligu uu shaqeeyo oo qof waliba ogaado isagu horta uu dembi galay
waa maxay doorka culamaa udiinka ee ku aadan arrintan iyadoo weliba aynu ka warqabno culamaa udiinku in ay mar walba bulshada garab taagan yihiin doorka ku aadan waxa weeye waa wacyigelin weeye iyo hoga tusaaleyn iyo inay shareecada ay dhex dhigaan dadka dadka yani oo ay iyagu u bayaamiyaan dadka mar walba maanta ilaa shalayto ilaa daraato dadka culimadu way ku dhex jireen muxaadaraad waaweyn baa la qabtay khudabkii jimcaha lagu soo qaatay yani culimaduku waxay aadiyeen marka hore waxaanay macsi ahayd ay dadku dambaabeen oo cuqubo ilaahay ay kasoo degtay marka labaadna waxay siinayeen tale iyo tusaale wixii ay karaan taas oo masalan culimadu ay ku taliyeen inay dadku inta badan ay naftooda dubdeen sabirna ay qaataan sababtoo ah maadaama aan la haynin hantida intan le si loo soo celinayana aada iyo aada u adagtay waayo badiba waxaa aadan oo la ogyahay hantida inay ku dhacday gacan shisheeye
xalay lafteeda dhibaataa ka taagnay saldhigga dhexe ee magaalada buuq fara badan baa ka jiray maxaan ku rahdaa marka culamaa udiinku iyagu wacyigelinta masaajidada mooyaane wax tallaabo kale may qaadeen oo intaad ogta wax kaloo tallaabaha ma aanay qaadin hase haddee xukuumadda ayaa hadda dhaqdhaqaaq samaysay waxay soo xidhay shalayto dumarkii wakiilada ahaa iyaga oo laba arrimoodba ay meesha ay taagan tahay waa arrin amni oo iyaga laftoodii guryahoodii ayaa dadka lagu xeeray in awlaadoodii iyagoo laba iyo hantida laba wax la yeeleeyo ayay dowladdu ka baqatay waa marka labaade dee bal haddii wax iyagu ay ahaayeen dad gacanta ku haya amaba ay dhacan farsamayso qaybta ay kulahaayeen haddii hantidii wax ka hayaan iyo wixii lagu gaadhin dadweynaha looga ribo iyana waa arrin kale laakiin waxaad moodaysa ilaa iyo qiyaasta inta laga sheega toobaneeyo dumara ayaa lasoo qabtay oo u badan xaafadda dungulo waxaana jirtaa kuwo kaloo fara badanna inay baxsadeen oo lalaayahay ayaa xalayso la sheegayay waxaa iyaduna markaa jirta arrintaas oo dowladdu laleeyahay dowladduna guddiga waxba u xisaabtay inkastoon anugu aanan maqlahayn weli laakiin lalahaa madaxweynaha ayaa cid u xilsaaray arrintan baadha oo maarata dagun gaadha hadalkaaga hore waxaa ka mid ahaa dadka lacagta ayagoo ka maqan tahay badankooda inay ku kala nool yihiin yurub iyo america iyo dubai marka ugu dambayntii waa maxay dardaananka aad siinayso dhammaan shacabka soomaalida ku dhegaysanaya walaal aadan horena aan dardaarankaa waa bixiyey iminkana dardaarankaa waan ku celinaya qof kasta oo muslina waxaa la gudboon inuu ku dhaqmo diinta islaamka ama diintiisa suban hadduu qofku uu qabsado kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga ma lumayo markastana waxaa jirta haddii qofku aanu aqoon badan oo dimeed lahayn inuu ku xidhan yahay culimadiisa wax kasta oo kusoo kordhana uu wax ka weydiiyo culimada haddii uu qaato talada culimada haddii uu qaato kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga iyo talada culimada dadku ma lumayaan ama yurub ha joogo ama maraykan ha joogo ama kanada ha joogo ama imaaraadka ama duwal khaliifa alcarabi ha joogo ama wadamada islaamka kaleba ha joogo ama dalkeenaba ha joogo marka waxaan leeyahay dadku diintooda ha ku dhaqmaan taasi kaga badbaadayaan musiibooyinka adduunyo iyo ka aakhiraba haddata mid dhaqaale mid caqiido mid macaamil mid walbana ay ugu islaaxaysaa aad iyo aad ayaad umahadsan tahay sheekh maxamed axmed kaahin oo